madaxda maamul goboleedyada ayaa gabagabada kulankooda warmurtiyeed ay kasoo saareen waxay ku caddeeyeen in shirkooda saddexda maalin uga socday magaalada baydhabo ay uga hadleen arrimo badan oo diiradda lagu saaray sida amniga siyaasadda iyo bini-aadamnimada qodobada warmurtiyeedka qaarkood ayaa ka muuqday dhaliilo loo jeedinaya dowladda federaalka cabdi cali raage ayaa akhriyay warmurtiyeedka goluhu wuxuu dhaliilay horumarka laga sameeyey ilaa hadda fulinta qorshaha amniga qaranka ee horay loo horay la isugu raacay sidaa darteed goluhu wuxuu ku baaqayaa in la dedejiyo fulinta dhammaan qodobada uu ka kooban yahay qorshaha amniga qaranka si loo xaqiijiyo in dalka laore laga xoreeyo argagixisada sidoo kale goluhu wuxuu niyad jab ka muujiyey in ilaa iyo hadda dowladda dhexe aysan wax tillaabo ah ka qaadin ballanqaadkii ku xusnaa qodobka one point two ama hal dhibic laba ee heshiiskii golaha amniga qaranka ee la gaaray tobankii bishii februaayo laba kun iyo siddeed iyo toban kaasoo sheegayey xigasho dowladda federaalku waxay ka caawinaysaa ciidamada booliska dowlad goboleedyada oo ay ku jiraan daraawiishtu hub saanad agab ciidan raashin daawo gunno tababar iyo tayayn ee kala si ay ugala qayb qaat kuwaasoo kala qayb qaadan doona ciidamada xoogga warmurtiyeedka madaxda maamul goboleedyada ayaa sidoo kale lagu xusay inay ka xun yihiin xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladaha khaliijka iyagoona sheegay in dowladda federaalka ay dhinac la safatay
goluhu wuxuu walaac ka muujiyey xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo wadamada isutaga imaaraadka carabta iyo boqortooyada sacuudiga taasoo loo arko in dowladdu dhinac la jirto waxayna waxaana cad wayna caddahay in haddii uu khilaafkaasi sii socdo saamayn ku yeelan doonto xidhiirka soo jireenka ah ee ganacsi deegaan dhaqaale iyo maaliyadeed ee saddexda dal iyo saddexda shacab wadaagaan sidaa darteed goluhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda federaalka inay ka shaqayso dhankeeda hagaajinta xidhiirka iyadoo la tixgelinayo danaha dadka iyo dalka soomaaliyeed toddoba waxaa jira dhaqaale badan oo ku aadan kabidda miisaaniyadda dalka oo dowladda dhexe ka hesho dalal iyo hay-ado kale oo deeqbixiyaal ah waxaa sidoo kale warmurtiyeedka lagu soo hadal qaaday fatahaadaha dalka ka jira gaar ahaan gobolka hiiraan iyadoona loogu baaqay beesha caalamka in gurmad ay u fidiyaan dadka fatahaaduhu ay saameeyeen dadka ka dad daadad ka dhashay fatahaadaha webiyada jubba iyo shabeelle oo ay weheliyaan roobab lixaad leh oo si istabajooga uga da-aya deegaamada ku dheeraran labada webi ilaa iyo bartamihii bishii abriil ayaa khasaare naf iyo maalba leh u geysta deegaamo badan oo dalka ka mid ah sidaa darteed goluhu wuxuu wuxuu ugu baaqayaa xukuumadda federaalk soomaaliyeed ganacsatada soomaaliyeed qurbajoogta soomaaliyeed culamaa udiinka soomaaliyeed hay-adaha samafalka qaramada midoobay iyo deeqbixiyaasha inay gurmad deg deg ah oo bini-aadamo la gaaraan dadka ku nool dowlad goboleedyada hirshabeelle jubbaland iyo koonfur galbeed gabagabo iyo mahadcelin goluhu wuxuu madaxweynaha iyo shacabka reer koonfur galbeed uga mahadcelinayaa soo dhoweynta iyo martigelinta iyo sugidda ammaanka oo ciidanka koonfur galbeed iyo kuwa amisom si wada jir ah isaga kaashanayeen intii uu shir mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo